bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeennii boqol iyo toddobiyo tobnaad oo ka mid a cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedkii asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca kalena waa darsigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga khabaab ibnul arat safxada ama bogga afar boqol iyo afar iyo toban saraa waxaa faafay fii makata magaalada maka waxaa ku faafay khabaru maa shay warkiisa wax warkiisa waxaasoo jaraa dhex maray bayna khabaab khabaab dhexdiisa iyo wasayidatihi naagtii lahayd ee anmaar ahayd ayaa faafay sarayaana naari dabku siduu ugu faafo fil hashiimi caws engegan caws engegan ama qallalan siduu ugu faafo oo kale dabku ugu faafo yaa warkii dhex maray umu anmaar iyoiyo khabaab ibnul arat ayuu maka ugu faafay wadahala waxay aada ula fajiceen ama ula yaabeen annaasu dadkii min jar-ati khabaab khabaab dhiiranaantiisa iyo il adeygiisa ayuunbay dadkii la yaabeen id sababta ula yaabeenna waxay tahay lam yakuunuu ma aysan ahayn dadka oo qorayshayd qad samicuu kuwa maqlay maysan ahayn min qablu hadda ka hor anna axadan in cidina ciddaasoo itabaca muxamedan nebi muxamed raacday cidna waqafa inuu istaagay bayna annaasi dadka dhexdiisa inuu istaagay yuclinu isagoo caddaysanaya islaamahu islaamnimadkiisa inuu islaamay caddaysanaya bimithli haadihi saraaxati caddaysigan oo kale caddaysigan saraaxada waxaa la yidhaah waxaan lala gabanaynin bimithli haadihi saraaxati gabasho la-aantan oo kale iyo wataxaddi iyo horaysigan oo kale taxadigana waxaa la yidhaah qofka yidhaha waxaasaan sameeyay waxaa rabto samee waxaad samayn karto waxaad ka badin weydo samee oo kale weeye taxadigu wahtaza waxaa gilgishay shuyuukhu qurayshin quraysh duqowdeedii yaa liamri khabaab khabaab arrintiisii markay maqleen way gilgisheen maxaa jira oy u gilgisheen famaa kaana muusan ahayn yakhturu kii uu ku soo dhaco calaa baalihim maankooda kuma soo dhacaynin anna qaynan mid farsamo yaqaan oo tumaal ah oo ka qayni ummi anmaar haweenayda la yidhaahdo ama islaanta la yidhahdo umma amnaar ummu anmaar ee tumaalkeeda ah kaasoo laa cashiirata tol aan ku lahayn lahu uusan u sugnaanin tolkaasoo taxmiihi ilaalisa ama badbaadisa walaa casabiyata qolana aan ku lahayn isla midii uun cashiira iyo casabiyadii cid u ficilooto oo cindahu agtiisa ahi ina aysan jirin taasoo tamnachu difaacada wa tawiihi soo xeraysa soo xerogelisa waxa xeradaada inta la geliyo car ha loo soo dhawaada yidhaah weeye soo dhaweyso oo soo xerogelisa taas inay jirto kaasoo tasilu bihi ay gaadhsiiso aljur-atu dhiiranaantu ilaa an yakhruja inuu ka baxo can sultaaniha awoodeedii awooddii ay ku lahayd iyo amarku taaglayntii ay ku lahayd inuu ka baxo oo wayajhara uu caddaysto bisabi aalihatiha aalihadeedii ama ilaahyadeedii inuu caayo wa yusafiha uu ka dhigo waxaan micno la-aan ah wax micno darro ah oo aan micno lahayn oo cantarbaqasha diina aabaa-iha aabbayaasheed iyo awowyadeed diintoodii inuu ka dhigo waxaan micno lahayn iyo wa ajdaadiha awyadeed wa ayqanad waxay xaqiiqsatay ay hubsatay odayaasha qoraysh weeyaane anna haadaa kaas yowmun maalin inuu yahay maalintaasoo lahu leh maa bacdahu wax ka dambeeya maalintaas uu ninkaasi saa u caddaystay waxaa ka dambayn doona ka dambayn doona inay dad kalena ku daydaan saasay ka wadaan walam takun ma aysan ahayn qurayshun quraysh calaa khata'in mid qaldan ma aysan ahayn fii maa wixii kuma aysan qaldanayn waxaasoo tawaqacadhu ay filanaysay waxay filanaysay oo in ninkan lagu dayanayo oo dad badan oo kale ay caddaysan doonaan islaamnimadkooda wixii ay filaysay mayna ku khaldanayn falaqad aqrad waxay ku qudisay ama waxay ku dhiirigelisay markan iska dheh walaqad aqrad waxay ku dhiirigelisay jur-atu khabaab khabaab dhiiranaantiisii kahiiran in badan oo min asxaabihi saaxiibadiisii ka mid a waxay ku dhiirigelisay bi-an yuclinuu iyaguna inay caddaystaan islaamahum islaamnimadkoodii oo fatafiquu waxay bilaabeen yasdacuuna inay ku dhawaaqaan oo ay caddaystaan oo ayna la gabanin qarsanina bikalimati alxaqi weedhay xaqa ahayd oo shahaadateynka ah waaxidan bacda aakhar waaxidan mid ayaa caddaysanaya bacda aakhara mid kala dabadi ijtamaca waxaa shiray saadatu qurayshin quraysh madaxdeedii yaa cinda alkacbati kacbada agteeda ku shiray waa daartii daarunadwa la dhihi jiray wa calaa ra-sihim isaga uu guddoominayo uu shirguddoomiye u yahay abu sufyaan ibnu xarbi ibnu umaya iyo walwaliid ibnu muqiira walwaliid waa abu jahl ibnu hishaam isagooy madax dadkii kasoo qeyb galay shirka ay kuwaasi ka mid yihiin oo midba qolo ka socda waliid ibnu muqiire iyo abu jahlna waa reer bani makhsuum abu sufyaanna waxa weeyaan waa reer bani umaya korna wuxuu kasii yahay reer bani cabdishams kadibna wuxuu sii yahay reer bani cabdimanaaf iyo reer qusay waa laandheerihii qureysheed watadaakaru waxay isla qaadaa dhigeen oo isla sheeg sheegeen fii sha'ni muxamedin nebi maxamed arrintiisa fara-ow waxay u arkeen anna amrahu arrintiisu akhada inuu bilaabay yasdaadu inuu sii ziyaado uu sii bato wayatafaaqamu uu faraha ka baxo intuu sii weynaado sii weynaado uu faraha ka baxo yowman maalin bacda yowmin maalin kadib maalin maalinta ka dambaysa inuu sii weynaanayo uu sii korayo uu sii badanayo uu faraha ka baxayo iyo wa saacatan ithra saaca iyo saacadba saacadda ka dambaysa fa casamuu waxay go-aansadeen calaa an yaxsimuu inay soo afjaraan addaa cudurkaas cudur bay ku tilmaamayaan cudurkaa inay soo afjaraan qabla istifxaalihi intuusan gaadhin meel aan waxba laga qaban karin istifxaalka waxaa la yidhaah wuxuu markay gaadhaan meel aan wax laga qaban karaynin marka waa sidii kansarka ayay u ekaysiinayaanoo kansarku markuu bilowga yahay haddii la gooyo waa la badbaadi laakiin haddii uu meel walba ku faafo waxba lama qaban karo wa qararuu waxay go-aamiyeen an tahiba inay ku booddo kullu qabiilatin qabiilo waliba inay ku booddo calaa man fiiha qabiil qabiilkaa dhexdiisa waxaa ku sugan oo min atbaacihi nebi maxamed dadkii raacay ah qolo walba dadka iyada ka dhashay ee islaamay oon kuwaa ku boodeenoo kuwaas waxaa ka qabteen saasaa yaa la go-aamiyey wa an tunakila in ay silciso tankiilka waxaa la yidhaha in qofka loo geysto dhibaato aad dhibaato ka xoog badan dembiga loo haysto ama xaqa ha ahaado ama baatil ha ahaadee ruuxii waxbaad ku haysataa dembi baad ku waxba iga galaad leeda markaasaa waxaad kula kacaysaa ciqaab ka weyn dembigii aad ku haysatay mid ka weyn ayaad ku haysataa ood ugu tala gashay inay dadka kale ku quus qaataan kaasaa tankiil la yidhaha sidiisa dhan wa an tunakila in ay u geysato dhibaato lagu quus qaato bihim iyaga yacni bihimta waxaa laga wadaa qoladii islaamtay ee qabiil walba ka mid ah in loo geysto dhibaato dadka kale ee qabiilka ka mid ihi markay arkaan ay ku quus qaataan oo ayna dib dambe u islaamin kuwana xataa yartaduu ilaa ay ka soo laabtaan oy ka ridoobaan can diinihim diintooda ow yamuutu ay ka dhintaan intaas hala ciqaabaa layidhi marka go-aanka markii la qaatay yaa dee ninka la dhihi jiray sibaac ibnu cabdilcuza oo la dhashay umu amnaar anmaar ayaa go-aankaa qaatay oo ah inuu wax ka qabta ninka la yidhaahdo khabaab ibn al arad waqad waqaca waxaa ku soo aaday oo saami ahaan ugu soo aaday calaa sibaac ibnu cabdilcuza iyo wa qowmihi iyo qoladiisa waxaa ku soo aaday cib-u tacdiibu khabaab khabaab bin al arad saxaabigaas radi allahu tacaala canhu in saxaabigaas wax la yeeleeyo oo la cadaabo oo la jirabo culayskiisii ayaa ku soo aaday oo ku soo dhacay ninkaas saasaa la go-aamiyey fa kaanuu waxay ahaayeen sibaac iyo qoladiisii iyo dhallinyaradii kale reer khusaaca waxay ahaayeen idaa markii ishtadad ay adkaato alhaajiratu qoraxdu qoraxdu markay aada u kololaato oo harhkii la gaadho oo waqadad ay noqoto ashicatu shamsi qoraxda ee shucaaceedii qoraxda kulaylkeedii ay noqoto tulhibu mid holcisa al arda dhulka holcisa ilhaaban holcin markii halkaa la gaadho yay akhrajuuhu khabaab ayay soo bixin jireen ilaa badxaa'i maka magaalada maka dixdeedii meel dix ah ayay usoo bixin jireen wa nasacuu canhu waxay ka siibi jireen ama ka bixin jireen thiyaabahu dharkiisa dharkay ka dhigi jireen wa nasacuu way ka dhigi jireen canhu isaga thiyaabahu dharkiisii wa albasuuhu waxay u gelin jireen duruuca alxadiidi cambuur bireed ayay u gelin jireen cambuur bir ka samaysan marka waxay rabaan birtaasi intay kululaato oy gubato inay jidhkiisa si fiican usii gubto wa manacuu canhu waxay u diidi jireen almaaa biyo inuu cabama xataa intii ayay u diidi jireen idaa markii balaqa minhu ljuhdu dhibku uu gaadho dhibka iyo rafaadku kulla mablaqin meel kasta uu ka gaadho yacni meeshii ugu dambeysay markay ka maraysaa laga wadaa kulaylkii oo haddana inta cambuur bira laguu geliyo u isagii uu kugu gubtay oo markaad haraaday biyo laguu diiday oo aadan qoraxda ka harhsanaynin yacni dhibka meesha ugu dambaysa markay ka maraysaa yaa markay halkaa ka marayso yaa laga wadaa yaa waxay dhihi jireen xataa intii ayay biyaha u diidi jireen idaa markii balaqa uu gaadho minhu isaga aljuhdu rafaadku kulla mablaqin meel kasta uu ka gaadho ama halkii ugu dambaysuu ka gaadho ay aqbaluu calayhi way ku soo jeedsan jireen wa qaaluu waxay ku dhihi jireen maa taquulu war maxaad leedahay fii muxamadin nebi muxamed maxaad ka leedahay fa yaquulu wuxuu odhan jiray cabdullaahi wa rasuuluhu wey jaa-ana wuxuu noola yimid bidiini lhudaa diintii hanuunka walxaqi iyo diintii dhabta ahayd liyukhrijanaa si uu nooga bixiyo min adulumaati mugdiyo ila nuuri nuur iyo iftiin iyo islaamnimada uu noo noo bixiyo fa yuwasicuunahu waxay wada gaadhsiinayeen jidhkiisa oo dhan waaye marka yuwasicuunahu waxay wada gaadhsiinayeen jidhkiisa oo idin darban garaac walakman iyo laad fedh iyo laad darban fedh iska dhe iyo dharbaaxyo iyo walakman uma markaa kadib yaquuluuna waxay ku dhahayeen lahu isaga wamaa taquulu maxaad ka leedahay fi llaata waalcuza sanamyadoodiina maxaad ka leedahay fa yaquulu wuxuu dhihi jiray sanamaani waa laba sanam asammaani oo dhagaala oon waxba maqlayn abkamaani oo afla afla oon hadlaynin laa yaduraani aan cidna wax yeeli karin walaa yanfacaani aan cidna wax u tari karin fa ya-tuuna markaasee waxay soo waxay soo qaadan jireen bilxijaarati dhagxaan waaweyn almaxmiyati almaxmiyati oo aada iyo aada loo kululeeyay oo loo gubay oo aada u kulul wa yulsiquunahaa waxay ku dhajin jireen bidahrihi dhabarkiisa wa yubquunahaa way u daynayeen dhagxaantii kululayd calayhi ee calaa dahri dhabarkiisa ayay u dayn jireen xataa yasiila ilaa uu ka shubmo uu ka dhalaalo duhnu duhnu katifayhi labadiisa garab labadaa garab dufankii iyo dhaacaankii ku jiray ilaa uu dhaacaankaasi ka daato walam takun maysan ahayn ummu anmaar addoontii ninkii ay addoonta u ahayd naagtii lahayd ee ummu anmaar la dhihi jiray maysan ahayn aqala mid ka yaraysata ka yar qaswatan naxariis darrida calaa khabaab khabaab naxariis darridii ay ku haysay kama ayna yaraysanayn min akhiiha walaalkeeda sibaacaha faqad ra-ad waxay aragtay maalin maalmaha ka mid a rasuulallaahi rasuulka ilaahay bay aragtay sala allahu calayhi wasalam oo yamuru maraya bidukaanihi khabaab dukaankiisa soo maraya oo wa yukallimuhu lana hadlaya fa junna junuunuhaa markaasay waalatay limaa ra-ad wixii ay aragtay ayay waalatay miyirkeedii ayaa tegay way isdaba martay way waalatay wa akhadad waxay bilowday tajii-u inay u timaaddo ilaa khabaab inay u timaaddo yowman bacda yowmin maalin kasta ayay u imanaysay fa taakhudu waxay qaadanaysay xadiidatan bir maxmiyatan oo casaatay birta marka dabka la geliyo oo la buufiyo oo buufinka lagu buufiyo way way caddaan bay noqonaysaa way guduudanaysaa baanu wadaa min kiirihi buufimadiisa ayay kala baxaysaa kiirka waxaa la yidhaahdaa bahal lagu buufiyo oo dadka tumaaladii hore iyo ayaa isticmaali jiray wa tadacuhaa waxay saaraysay birtii guduudatay calaa ra'sihi madaxiisa ayay saaraysay xataa xataa intii yadakhina ra'suhu madaxiisa uu ka qiiqo oo wa yuqmaa calayhi uu ka miyirbeelo wa huwa isagoo yadcuu calayha habaaraya iyo wa calaa akhiiha sibaac iyo walaalkeedii sibaac ahaana habaaraya isaguna uu habaaraya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u qayshanayay walamaa markii adina uu fasaxay marka yacni meesha waxaad ka garanaysaa khabaab wuxuu ka mid ahaa dadkii ducafaa ulmuslimiin ahaa ee addoommada ahaa isaga iyo bilaal iyo suhayb ruumi iyo intay mar hore soo islaameen sida xun loola dhaqmay dhibaatada weyn loo geystay qolyahaas ayuu ka mid ahaa walamaa markii adina uu fasaxay alrasuulu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi liasxaabihi asxaabtiisa uu u fasaxay bilhijrati in loo guuro ila lmadiinati magaalada madiine loo guuro tahaya-a waxaa diyaargaroobay khabaabu khabaab baa lilkhuruuji bixitaan maka laga baxo oo madiine loo baxo ayuu u diyaargaroobay hayra hase ahaatee annahu isagu lam yubaarix makata maka kama bixin maka kama tegin ilaa bacda an istajaaba allaahu intuu alla ka ajiibay uu ka aqbalay ducaahu ducaa'ahu ducadiisii habaarkii calaa ummi anmaar uu habaaray yaa isagoo alla ka aqbalay ayuunbuu maka ka baxay faqad usiibat waxaa ku dhacay bisudaacin madax xanuun ayaa ku dhacay islaantii madax xanuunkaasoo lam yusmac aan la maqlin bimithli aalaamihi xanuunkiisa oo kale qatu weligeed aan horey loo maqlin cudur waxaa ku dhacay uun madax xanuunka uu keenay aan weligii horey loo maqlin fa kaanad waxay ahayd tacwi tiicida min shiddati lwajaci madax xanuunka daraaddiisa ayay la ciyi jirtay kamaa sidii oo kale tacwi lkilaabu aydu ay u cido oo kale wa qaama waxay sameeyeen abnaa'uhaa caruurteedii yastatibbuuna inay dhakhtar u raadiyaan lahaa iyadii fii kulli makaanin meel walba adduunka ka jirta in ay uga raadiyaan dawo iyo dhakhtar wixii waagaa la yiqiinay fa qiila lahum waxaa lagu yidhi innahu sheekadu waxay tahay laa shifaa'a lahaa haba yaraatee ma kama bogsanayso oo kama caafimaadayso min awjaaciha xanuunkeedii ilaa idaa da'abat inay dhaqan ka dhigato calaa kayi ra'sihaa madaxeeda inay gubto binnaari dab ay ku gubto maahane madaxuna iska gubtaa layidhi wax kaloo loo haya male xanuunbayayaashan iyo waxaana berigaa ma jirin fa jacalad waxay bilowday takwi inay gubto ama kaawiyadayso ra'sahaa madaxeeda bilxadiidi bir almaxmiya oo la kululeeyey oo inta dab la geliyey guduutay fa talqaa waxay la kulmi jirtay min awjaaci lkayi gubitaankan madaxa ay gubaysa xanuunkeeda waxay kala kulmi jirtay maa yunsiiha wax ilowsiiya aalaama sudaaci madax xanuunkii ay qabtay ilowsiiya marka islaantii dhibi jirtayna ilaahay baa subxaana wa tacaala yaa uga caaray intaasi waxa ay taariikhdiisii hore ee maka ayay ahayd markuu hijroodayna waatan daaqa wuu dhadhansaday oo wuu maaragtay wuu ku raaxaystay khabaabu ninka khabaab la yidhaah fii kanafi l ansaari ansaar ee dhaqaaleyntooda kanafka waxaa la yidhaha garabka garabka hoostiisa marka garabka waxaa soo gashta waxa duula oo maxaanku idhaahdaa shimbiraha iyo wixii lamida yaa ilmahooda soo gashada marka waxaa lagu shabahayaa taasoo kale lagu shabahayaa oo waxa weeye wixii ku dhaqaaleeya oo idili waa sidii shimbirtii oo kale oo ilmaheeda garbaha soo gashan jirtay daaqa wuxuu dhadhamiyey khabaabu fii kanafi l ansaari ansaarta ee daryeelkooda fil madiinati magaalada madiina ay ku daryeelayeen wuxuu dhadhamiyey dacma araaxati raaxo dhadhankeed allatii midaasoo xurima minhaa laga qadiyey dahran tawiilan muddo dheer oo ay ugu horeyso inuu xor noqday dee inuu xor yahay uusan addoon ahayn wa qarrat waxaa qabowsatay oo raaxaysatay caynuhu ishiisii biqurbi nabiyihi nabigiisa u dhowaantiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaan markii hore markuu rasuulku soo maray dukaankiisa uu rasuulka arkay ayay bilowday inay madaxa ka gubte laakiin haddana nabigiisa ayuu la tukanayaa shanta salaadood la tukanayaa maarata xaadirayaa maaragtay majaalistiisii marka wuu ku qabowsaday wa qarrat caynuhu ishiisuna waxay ku qabowsatay biqurbi nabiyihi nabigiisa u dhowaantiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi duuna an yukadirahu isaga uusan ka calwinin mukadirun wax wax calwiya ow yucakira uusan ka dhoobaynin safwahu xareediisii mucakirun mid wax dhoobeeya dhoobayn iyo calwin marar badan baan ka soo hadalay waxba ku noqon mayno wa shahida wuxuu xaadiray maca nabiyi isagoo nabiga la socda nabigii alkariimi ee sharafta badnaa badran dagaalkii bader ayuu xaadiray wa qaatala wuu dagaalamay taxta raayatihi rasuulka sala allahu calayhi wasalama hoggaankiisa isagaoo hoostiisa ka dagaalamaya wa kharaja wuu baxay khabaab weeye wa kharaja wuu baxay khabaab macahu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ilaa uxudna ula baxay fa aqara fa aqara allaahu dheh fa aqara allaahu alla wuxuu qaboojiyey caynahu khabaab indhihiisa ama ishiisa biru'yati sibaac ibni cabdilcuza inuu arko sibaac ibni cabdilcusihii cadaabi jiray inuu arko oo akhi ummi amnaar ahaa wa huwa isagaoo yalqaa masracahu geeridiisa sii dhacayo oo la dilayo calaa yadi asadillaahi libaaxii alleh gacantiisa isagoo lagu dilayo xamsata ibni cabdilmutalib ah xamse oo dagaalkii uxud ninkii sibaaca dilayay ayuu arkay markaasuu yaa ishiisu qabowsatay oo ku raaxaystay oo qalbigiisu caafimaaday oo ciilkii la baday uu ka bogsaday wamtadad waxaa la dheeraatay bihi isaga alxayaatu noloshiisi way dheeraatay xataa intii ayay dheeraatay adraka uu ka soo gaadhay khulafaaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay khulafadiisii alraashidiina ee hanuunsanaa alarbacata ee afarta ah abu bakar iyo cumar iyo cuhmaan cali intaba wacaasha wuu noolaa fii ricaayatihim daryeelkooda ayuu ku noolaa jaliila alqadri isaga oo aada iyo aada loo weyneeyo nabiyaha dikri aadna loo ammaano saas weeye tanna waa la ammaan waaye tanna waa la weyneynayay sidaas qofka bani aadamka ruuxi sharafa sharafna lah ruuxii sharaf leh waxaa ugu filan sharaf waxaa ugu filan in la weyneeyo oo la ammaano ayaa ugu filan xoolo lagu siiyo iyo waxalba tan ayaa kaaga wanaagsan darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wsala allahu waslama calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu